ramadaan kariim iyo habeen wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington oo caawana qodobada aan idinku hayo ay ka mid yihiin waddanka zimbabwe oo haweenka ku dhalaya cisbitaallada lacag gaar ah oo dheeri ah looga qaado mar allaaleh iyo markii uu qabto nabarka foosha waa sheeko la yaab leh goor dhow ayaad ka bogan doontaan iyadoo faahfaahsan waxaan kaloo idiin hayaa haweenay muddo dheer halgan ugu jirta sidii ay ku noqon lahayd qof curyaan ah amaba lixaad kale waa sheeko kale oo iyana la yaab leh qaybta u dambaysa ee barnaamijka caweyska washingtonna dhegaystayaal waxaa weli noogu madlan fannaanka dhallinta yar ee reer hargeysa ee mursal muuse waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabee haweenay ku noola dalkan maraykanka ayaa muddo dheer amaba inta badan nolosheeda waxa ay halgan aanay weli ka gungaarin ugu jirtaa sida ay ku noqon lahayd qof curyaan ah oo laxaad kala curyaannimada isku xeer maahee waxa ay doonaysaa haweeneydani inay noqoto qof qaarka hoose amaba dambe ee jirkeeda ay naafo yihiin oo aan lugaheeda ku istaagi karin waa wax aad u yaab badan waxaan maqli jiray haddii aadanah uu ilaahay janno ugu deeqo xitaa waxay rabaan in lagu celceliyo sida ay ugu jiri lahaayeen tii bay caawa taagan tahay falastiin axmed iimaan ayaa caawa igala qaybgalaysa barnaamijka caweyska washington oo sheekada haweeneydan hardanka ugu jirta inay cuuryaan noqoto sii dabagashay falastiin bal sheekada naga dharji caasha waxaa jirta in haweeney degan gobolka yuuta ee dalka maraykanka oo hadda da-deedu ay tahay konton iyo sideed jir muddo dheer ay baadi goobaysay in ay noqoto cuuryaan lagu riixo wiiljeer ama gaariga dadka aan socon karin curyaamiinta lagu riixo weliba ma aha qof iska caadiya waxay ka baxday jaamacadda cambridge university oo ay syniska ka baratay haweeneydan waxaa la leeyahay waxay rabtay inay mar un curyaan noqoto nolosheedii ilaa caruurnimadeediiyana soo bilowday waxaa lagu magacaabaa jolie jennings white marnaa cudurada ka mid ahaa in loo baado curyaannimada saasaa la leeyahay waxaa la yiraahdaa halyiri cudurkani b i i d ayaa la yiraahdaa sanadka markuu ahaa labadii kun iyo tobanka ayaa waxaa la leeyahay waxay heshay dhakhtar ku sugan meel aan maraykanka ahayn oo ka caawinayay in ay curyaan noqoto isagoo la sheegay inuu jarayay xidid ka mida xididada neerfaha ee luga haya laakiin wuxuu ugu kacayay lacag gaaraysa lix iyo toban kun oo pound waa in ka badan soddon kun oo doolar ayay ku kacaysay in xididkaasi la jaro oo
la curyaamiye marka waxay tiri ma awoodo inaan lacagtaasi bixiyo balse aad baan u jeclaan lahaa oo aan u rabaa in aan noqdo in aan curyaan noqdo marka waxaa leeyahay joli iyadaa waxay qabtaa cudur ku qasbaaya in ay ogaato amaba ay u baahato inay noqoto curyaan waxay tiri waxbaa ii sheegaya oo maskaxdayda u sheegaya in lugahayga aan loogu talagelin in ay shaqeeyaan lugaha iyada ku yaala ayay waxay aaminsan tahay in qalbigeeda uu u sheegayo inaysan u baahnayn in ay shaqeeyaan sidaas awgeedna ay u baahan tahay in ay cuuryaan ka noqoto ama baralys ay ka noqoto inta ka hooseysa sabarkeeda ama dhexdeeda qaybta dambe ee jirkao dhan inay ka curyaanto saasaa iyada ka dhaadhacsan saasaa ka dhaadhacsan marka hadday sidaas ka dhaadhacsanto ilaahay lugaheeda u adkeeyo oo ay ku soconaysa ilaahay laxaadkeedii u dhammaystiray maxay curyaannimada ku rabtaa in qof kale uu gaari ku wado ama gaari automatic ay ku socoto ilan wax cajiiba marka waxaa leeyahay joli waxay ogaatay in ay ka duwan tahay dadka markii da-deedu ay ahayd afar sano waxayna ku dhalatay iyadoo soo booqatay habaryarteed oo ay lugaha ugu jireen biro oo ku dhaawacantay iyadoo mar bushkaleeti wado marka markii kadib ay soo aragtay eedadeed ayaa waxa ay dareentay inay ka duwan tahay dadka oo ay aada u rabto in ay mar un iyana meeshaas gaarto falastiin horta sheekadaad ka hadlaysaa waa sheeko aad iyo aad cajiib u ah waxaa laga yaaba dhegeystayaal kaleo badan oo barnaamijkan caweyska caawana la dhegeysanaya inay sidaas oo kale ka yaabiso weligeen waa maqli jirna qofku wuxuu aad u rabaa inuu himiladaas gaaro wuxuu aad u rabaa inuu waxyaabo fara badanoo dadku ay ku haamiyaan inta noloshooda ay jirto in ay ka salgaaraan way jirtaa laakiin waxaa caawa aniga iyo dhegeystayaal fara badan nagu cusub in qof uu ku haminayo in uu mar uun curyaan noqdo uu yoolkaasi marka ma sheegtay haweeneydani markay curyaan noqoto sida nolosheeda isu bedelayso waxaa markaasi iyada maskaxda uga taaga markay noqoto kadib maxay yihiin waxay samaysay markii ay soo aragtay eedadeed oo bushkaleeti iyadoo wada dhaawac uu soo gaaray iyadoo sagaal sano jirta ayay waxay waday bushkaleeti si xoogahay u waday si ay inta u dhacdo ay lugaha da-deeduna sagaal sanay ahayd marka way isku dayday laakiin qoorta ayaa u hoos martay qoorta waxoogaa dhaawac ka soo gaareen laakiin sidii ay rabto ahayd in qaarka dambe ay dhibaatadu uga dhacdo ma aanay noqon marka ilaa ay jirtay da-da afar sano ilaa hadda oo ay tahay konton iyo sideed jir waxay ku jirta baadi goob ay arrintaasi ku raadinayso inay mar uun cuuriyaan noqoto marka ma eedadeed oo cuuryaannimada ay hore ugu aragtay miyay rabtaa inay ku raalli geliso oo in iyadana ay la noqoto ma raalli maxay ka tahay waxaan filayaa inay inkastoo aanay aada sheekadan usii faahfaahin laakiin markay aragtay maskaxdeeda waxaa ku dhashay in ay noqoto eedadeedoo kale oo ay lugaha looga xiro birahaasi marka hadda ma la curyaameye maya weli mayse curyaamin si ay curyaan u noqoto waa inay soddon kun oo dollar in ka badan dhiibtaa marka islaantaas waxay hadda raadinaysaa qaaraan ay ku- isku curyaamiso aad bay weliba uga niyad xun tahay inay lacagtaasi ay curyaannimada ay ku heli lahayd oo fursad soo martay ah inay heli weysa inay iska dhiibto ra'yigaaga gaarkaa marka falastiin ee dalkan maraykanka wax waliba waa laga maqlaa in lagu arkaana waa wax dhici kara ma kula taha marka intay sanduuq furato oo dadka qaaraan weydiisato ay ugu sheegayso in ay rabto curyaannimo ay muddo dheerna ku hamanaysay oo ay rabto inay ka selgaarto inta aanay dhiman in ay curyaan noqoto inay saas qaaraan ku hesho oo ay isku curyaameyso caasho haddaba waxaa laleeyahay waxay- waxay isticmaashaa n wiljar ama kursiga dadka curyaanta ah lagu riixo waxay tiri marka aan kursigaasi ku fariisto waxaan ka nafisaa dhibaato i haysatay waxay leedahay waa ku nastaa kursigaasi n culaysku i- ayuu iga ridaa waxaan ka cabsi qabaa marka ay u suuro gasho in la curyaamiyo haddii ayba u suuro gasho inay haddana mar kale ku fikirto in lixaadkeeda loo soo celiyo oo aan dhici doonina laakiin waxaan filayaa inaanay lixaadkeeda waxba ku doorsateen taasna waxay ogaan kartaa marka ay weyso laysla waa waxaa la dhihi jiray xilli laysa soo taba laysma helo warbixintan casho yaana kaa iloobin waxaa qortay jariidada daily mail oo mararka qaar aada u qorta waxyaabaha la yaabka leh ee bulshada dhexdeedana ka dhaca ee london ka soo baxda london ka soo baxa aad baad umahadsantaha falastiin Kukuyaay gablada, kukuyo ka mugasi. Kukuyaay gablada, kukuyo ka mugasi. Kukuyaay gablada, kukuyo ka mugasi.
waddanka zimbabwena haweenka uurkale ee cisbitaallada u taga si ay u dhalaan ayaa waxaa la sheegayaa in laga qaado lacag ka baxsan midda dhalmada oo waxaa la leeyahay mar allaale iyo markii ay qofka dumarka ahi ee foolanaysa uu qabto nabar oo ay afkeeda ka soo baxaan erayo muujinaya xanuunka nabarka daran ee haya waxaa laga qaadayaa lacag dheeri ah warin lentan oo kale maxamuud ibraahim cali ayaa isna sidoo kale stuudiyaha la fadhiya barnaamijka caweyska washington igala qayb gelay maxamuudow bal waxaad nooga warantaa haweeneydan ama haweenkan reer zimbabwe la sheegayo markuu nabarka qabtaba lacag gaara ku kordhaysa meesha maxaraash baa yaalla bal sheekada nooga dhac caasho guud ahaan waddanka zimbabwe waa waddan waddamada ugu saboolsan afrika dadka ku nool waddankaas sanadkii oo dhan marka laisku dardaro waxay sameeyaan lacag dhan boqol iyo konton oo doolar boqol iyo konton dollar sanadkii dhan sanadkii oo dhan marka waxay ku tusinaysaa in saboolnimada shaqola'aanta wax walbo dee bulsho hoos u dhiga ay ku badan tahay dumarka ku nool waddankaas markay foolanayaan waa inay isbitaal aadaan dee dadkao dhan siday sameeyaan tii ay u suuro gasho weliba tay u suura gasho hay marka markay dhalayaan waxay bixinayaan konton doolar oo ay siinayaan isbitaalka taas waxaa usii dheer mar walbo islaanta foolanaysa ay qayliso oo xanuun uu qabto nabar uu qabto nabar uu qabto shan doolaroo dheeraada loogu daraya waxay sheegtaa marka lacagta ii kala qaad kontonka dollar ee ugu horreysee la bixinayo ma lacagta ee dhalmada ah kontonka waa lacagta guud ee looga dhalinaya oo dhakhaatiirta iyo isbitaalka iyo daawooyinka ay ku jiraan waa garata shanta doolarna waa mar walba oo ay oyso ama ay qayliso nabarka u qabto marka ma dhaqankaa sidaasa ma xeer isbeddelka u yaallaa muxuu yahay waa micnaha xeer isbitaalka u yaal waxay leeyihiin mar walbo ay qayliso alaamka ama gambaleelka ayaa dhawaaqaya oo dhakhtarkiyaa soo cararaya oo u imaanaya marka soo cararkaas dhakhtarka ayaa waxaa qoftii lagu ganaaxayaa ama laga qaadaya shan doolar
laakiin gambaleelka ee, een, cisbitaallada waxaaba loogu xiray in maaragta een, beeshanka ama qofka bukaanka ee cisbitaalka ku jira ee aan dhaqaaqi karin inuu ugu baaqo dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii shanta dollar marka ma ganaax baa ma xeer baa muxuu yahay waa waxay la mid tahay lacagta laga qaadaya oo dumarka ay ku dhalayaan la mid tahay micnaha waa kuu imaaday dee wakhtigeyga iga qaadatay shan doolar dheeraadan kugu qoraya waa micnaha marka hay-adda daba gashay sheekadan oo ah hay-adda musuq maasuqa adduunka fiiriso ayaa waxay leedahay dadkan rafaadsanee saboolka ah oo kontanka awoodila ayaa haddana loogu daray mar walbay ooyaan dumarka markay foolanaya in shan doolar laga qaado marka hadday toban mar oyso waa Way- konton doolar maya maxamuudow sidaasaa u dhigin falastiin waa soo geli kartaa markay qayliso Mar- marka ay cunuga soo riixdadhe oohin maahe Wa- dee markuu nabarka qabto markuu nabarka qabto waa kaa waad heshay oo ay dee xanuunka nabarka aawadii ay la qayliso ha waayo marka shanta doolar dheeraadka laga qaadaya marka toban mar hadday qayliso ama xanuunka uu qabto waa konton kale waa konton kale haddana toban mar hadduu qabto waa konton kale sanad dhan waxay reerka samayn lahaa hal fool ayay ku dhammaatay lacagteeda marka waa barnaamij mucjisadiisa wato ayagoo kontonkii la ciirayay ayaa shan kalena ay saarantahay meesha oo ha qaylinin marka adiga ma dhali kartaa adoonan qaylin ama xanuun ku qaban su-aasha meesha taal waa taas ilan nabarku waa waa awoodii ama baresharkii uu ilmaha ku soo baxayay Haa, ma- weliba waxaa ka daran afrika inta badan dumarku waa dumar xoog leh adkaysi badan dhibaatooyin badan qaba haddii sharcigan layidhaha meelaha qaar ha ka shaqeeya oo ay ka mid tahay wadamada asia oo kale waxaan xasuustaa isbitaal ku yaala dubai aan cunug ilmahayga ugu horreeya ku dhalay astaamaha lagu garto fooshaada inay kulusha waxaa ka mid a in aad qaylisid haddii aa aamusto qofka sh- een, kalkaaliyaha caafimaadka ama dhakhtaradu waxay ku weydiinaya sideen ku ogaanayaa in xanuunka uu taagan yahay marka waa inaad qaylisaa ilmihii ma soo dhowaa la leeyahay ilmihii ma soo dhawaaley marka waxaan qiyaasaya inta sheekada aad akhrinaysay haddii sharcigan lagu dabaqi lahaa dumarka asia dumar badanaa cisbitaalka ku jiray waxay ka mid tahay een, dhaqanka cisbitaalka iyo dadkaba in mar walba oo nabar ah dareento qofku uu qayliyo Een, gabdhaha muslimka waxay sameynayaan way ashahaadanayaan magacyada ilaahay mid mid usoo tirinayaan marka haddii la yidhaahdo mar walbaaho qaylisa lacag ayaa ayaa kugu socota waxaan filayaa in cisbitaalka lacag ka badan tan dumarka dhalaya ay bixiyaan uuba ka heli lahaaba intaas iyo waxaa kasii daran sida aa sheegtay dumarka muslimiinta ah markay magaca ilaahay sheegayaan waa sagaashan iyo sagaal magac inay sheegaan laga yaaba marka sagaashan iyo sagaal markaa shan ku dhufato ayadana waa tiro dhan oo dee magacyada ilaahay baaba lacag ay qaadi lahaa zimbabwe haddaa maya jirto maya halkii halkii mare ilmaha lasoo riixaya nabarku ku qabtay saddex ama s- lix isdaba dhigaysaa waa
marka t- waxay hay-adda taas ku sii dartay wasaaradda caafimaadka zimbabwe waxay dhahday arrinta waa arrin jirta waanaan fiirinaynaa marka hadda hay-adda waxay la ballansan tahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka zimbabwe si ay ugala hadlaan arrintan shanta doolar ee dumarka markay ooyaan ama xanuunka qabtaba lagu lagu micnaha lo- loo dul saaraya qiimihii kontonka doolar ahaa
waa hagaag waa hagaag welina waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkana waa caweyska washington qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana dhegaystayaal waxaan idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah waraysi aan dhowaan la yeeshay fanaanka mursal muuse oo degan magaalada hargeysa mursal mar kale soo dhowow marka xiga ka sokow in heesahan fanaaniinta ay kuu soo dhidhiibaan ee marba mid lagugu soo tuuro maahane weli albun ishaysta oo heesa xula ood soo xushay ood magac u bixisay ood soo saartay ma jirtaa mase weli sidaabay u kala firdhisan yihiin oo meelahay ku kala yaacsan yihiin heesahaagu may koley aanan caashay albamku koleyta uu ka shaqa badan yahay aanan halhalka hees moogtahay waa gartay dadkuna iminka maaragtay timeka intaa leeg min ma garanaysaa laiskuma wada helayo abwaankiinu halkaa kuu fadhiyo oo uu timekii kuugu sameeyo oo wakti intaa leeg kama helaysid musishinkii inuu halkaa fadhiyo intaasoo heesood wakti ku tumo oo laysku soo saaro naam jaaniska intaa leeg baan laysku helin oo bulshadii ayaa ayaa ninba waliba de uu mashquulsan yahay moogtahay waa gartay marka halhalkaa iyo faraaqooyinkaa laysku helayo un baan usoo saaraayo weli album buuxa maan soo saarin ma kula tahay in meesha ay ka maqan tahay waxaa tahay wiil dhallin yar heese macaan oo fankiina ku cusub muddo gaabanna ku caanbaxay baa tahay marka ma kula tahay in meesha ay ka maqan tahay dhinacii maalgelinta ama fangaraynta oo ay ahayd in lagu maalgeliy laakiin taasi meesha ka maqan tahay laakiin wax soo saarkaaga intaan uu kasii badan lahaa iyo tayadaaduba koley haa intaan anigu keligii tarayo haddii aan magaranaysaa investment ay jiri lahayd in ka badan inaan tari lahaa oo gacmay garab taagan haddii ay jiraan aan wax badan qaban lahaa oon aaminsanayn marka maadaama aad magaalada hargeysa joogto een, bulsho fara badan baa halkaa ku dhaqan maamul baa halkaasi ka jira marna ma jirtaa cid adigu aad la xiriirtay ama kula soo xiriirto kaala hadashay bal sidii fankaaga lagu horumarin lahaa oo meesha hadda u- aad soo gaarsiisa adigoo kelida ah looga sii qaadi lahaa runtii aan caashay bulshadu aada bay fanka u jeceshahay dadkuna in badan way igu dhiirigeliyaan Een, wayna ii sheegaan mar walba inay magaranaysa waxaan caawimo uga baahnahay ay ay mar walba ila garab taagan yihiin motivation fara badanna way isiiyaan laakiin alxamdulilah haddana dawasha markuu kaa awood bato ayaad ula tegi kartaa dadka kale laakiin mm, weli carqalada aan is idhaahdo way kaa awood badan yihiin kalamaan kulmin aadna waan magaranaysa aadna waan waan waan uga adagahay intan laakiin meesha hadda aad joogto ma kula tahay inay tahay inay macnaha u baahan tahay in meesha aad joogto laga sii qaado oo heesahaaga intaanay ka bataan tayadu intaanay kasii badato haa koley dee anana mar walba hore socod baa fiican inaan anigu hore u tallaabsadaan jeclay mar walba halkan taaganay inaan meel ka sarreysa aan istaaga anigaa jecel oo aada u jecel waan gartay markaan markaan usoo noqdo marsalow magaalada hargeysa oo aad ku nooshahay oo fankaagana uu kasoo dhex duxay ma jiraan kooxo ishaysta oo magaaladaasi ka dhisan oo fankoodii uu isku tiirsan yahay oo si guud wax u wada qabsada mise fanaan waliba oo hargeysa jooga si iskiisa buu wax usoo saartaa runtii caashay imka fanku beryahan dambaba single single ayaad arkaysaa mogtay ma ma badanka ma jiraan gurubyo intay isku xidhan yihiin wax qabsada laakiin fanaanku fanaan fanaan waliba keligiiba badanka ma garanaysa ay ay ay ay ay u shaqaystaan
garashiyo xishood asluubiya gaarinimo aqoon galadiyo xaqa idiyo kubanimiye shara milgiyo milgiya garashiyo xishood asluubiya gaarinimo aqoon galadiyo xaqdhaw idiyo gobanimiya shara hablaha geyigeena nool miduu guulaha ilaah xishooduga gaardhiga habulaha geyigeena nool miduu guulaha ilaah xishooduga gaardhigaay munay gacalnimo tixgeli gudoon naftan ku go'do kabooduga yeel qalbiga Munay gacalnimo- heestanna waa tuma hees heestaasi muna muna waxa weeye waxaa eryada iskale iyo weliba laxankaba abaan xasan dhuxul laabsalaax abaan xasan dhuxul laabsalaax markaa gabadh ay faamili yihiin oo ay aad aad aad- aad dadka aadka ugu dhow ah ayaa heestan codsi markaa iyadu isaga ka codsatay oo anigana nacan dalab ah ii keentay inaan anigu u qaado heestaasi aniguna anigoo iyada iyo isagaba ku xurmeynaya heestan ayaan sidaasi ku dooday heestaa muna markaa waa gabadh ay xasan dhuxul faamili yihiin waan gartay marka heesta i- ma iyada eryada la timid mise intay sheekadii ula tagtaba ay tiri sheekadaas hees ka samee maya xasan dhuxul marka sida ka muuqata heestan heestu waa gabadh laleeyahay waxaan milgo iyo garashiyo xishood asluub iyo gaarinimo yacni ilaahay adigu ku siiyey oo kale ah marka gabadhu waa gabadh runtii ay isaga faamin yihiin isagaana heesta isagoo xasan dhuxul la jeclaystay gabadha
hablaha geyigeena nool miduu guulaha ilaah xishooduga gaardhiga hablaha geyigeena nool miduu guulaha ilaah xishooduga gaardhiga munay gacalnimo tixgeli gudoon naftan ku go'do kabooduga yeel qalbiga munay gacalnimo tixgeli gudoon naftan ku go'do kabooduga yeel qalbiga kabooduga yeel qalbiga
waa gartay waxaad ka warantaa mursalow een markaa noloshaada dib ugu laabto markii fankaaga uu soo caanbaxay oo heesahaaga aad loo dhegaystay waxaa soo baxaya sheekooyin badan oo ku saabsan adiga iyo xaaskaaga oo iyana fanaanada maxay kula tahay sheekooyinkaas inay inay dhaliyeen maxaa keenay bay kula tahay wallaahi runtii bulshadeenu ana waxay waxay fasiraan mar walba qofki markuu fanaan yahay halka heesuu soo saaro bay odhanayaan heestani isagay ujeedaayo qisadaas oo oo qisay u samaynayaan wejibay u samaynayaan moogtahay waa gartay anaguna fanaaniin baa nahay mar walbana de waxaan wax ka sameynaa waxa weeye magaranaysaa wax loo jiga waxaa soo dhici kara ama waxaa soo dhacay Een, markaa bulshadii heestii ay arkaanba imka haddii aad qaado hees magaranaysaayey een, adigoo adigoo nacam waan dhibaataysanahay oo kale leh waxay leeyihin fanaankii ujeedaa adigoo calaacalaya hadday arkaan waxay leeyihin isagay isagay haystaa marka bulshada uunbaa sidan u fasisho ama kolba wax magaranaysaa odhanaysa eh, wax anigiya nacam xaaskayga ama buuq ma jiro marka dareen nooceeya bay idinku dhalisaa marka adinkoo qoysa oo wada jooga oo caruur isku haya maanta oo noloshaa quruxda badan ku jira in haddana een, dadku ay yidhaahdaan qoyskaasi wuu burburay een, sheekooyin kalena ay raaciyaan dareen nooceeya runtii bay caashay waxa haye cashay waxa aanan kolley wax walba waxaa tahayba ayaa ka miyima moogtay haye soomaaliduna waxay ku mahmaadaa nin durbaan qaatay ilaaq dalbay markaa mar haddii aada heesto inay bulshada nooc qofba wax kugu sheego kolley waa wax iska waa iska waa iska wax jira moogtahay waa gartay marka anagu waxba waxba kama soo qaadno waxbana nagama bedesho Een, mar walbana anagu iyo xaaskayga kalgacal iyo dad isjecel oo qoys ka dhexeeya ayaa naga dhexaysa marka bulshadu waxay iyada u fasiranayso kolley iyagay ayay u taalaa laakiin anagu mar walba waxay een, tahay waxaan isla ognahay oo caadi oo de anagu an- an- iyadiina waa fanaanadan iyina fanaan baanahay aan isla ogahay bay heesuu de usoo baxaan laakiin dadka un baa u fasira de wax kale oo abwaanka ii keenay iyadoo og iyadu anigoo anigoo ogin oo abwaan wax heesta noo keenay oo ay isaga khu- ama khusayso ama isagu natiijadeeda ogyahay laakiin anaga aan waxna khusayn ay tahay markaan soo saarno in bulshadu ay nooc kale usii gedido way way dhacaan laakiin anagu ma waxba kama soo qaadno waa gartay marka waxaad leedahay qoyskayga wax saameyn oo ku yeelata male waa dhegaysanaa waa ka dhaqaaqnaa waxbaha waxba saameyn kuma laha waayo markay intaanay heestu bulshada gaadhin dee qofkay kasoo baxaysaa waa aniga moogtahay ha aniguna markaa heestani dee marxalad anigaba ay haysto already ma aha reerkaygu wuu degan yahay markaa markay suuqa gasho dee wax suuqa laga sameeyo mooyaane wax wax reerkayga ama saameyn ku ah ma ma inta badan ma jiraan waxba kama jiraan fanaanka mursal muuse oo jooga magaalada hargeysa ayuu kaasi ahaa igana warramayey waayihii safaneed toddobaadka dambena waxaan fanaanka mursal muuse idinka hayaa qayb kale oo aan ku soo afjari doono waraysigaas aan la yeeshay intaan mar kale ismaqlayno ramadaan kariim cidiya dhulkii hooyow